xaalado biyoyari oo aada u daran ayaa ka jirta deegaanka dhoobe ee duleedka magaalada beledweyne dadka iyo dunyada ku nool deegaanka ayaa biyaha ka hela meelo fogfog iyadoo qiimo lacageedu aada u badan loogu keeno qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay redio beerula ayaa waxa ay codsi u direen wasaaradda biyaha hirshabeelle iyo hay-adaha ka howlgala magaalada beledweyne inay ceel u qodaan waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe rababka hadda xilliga ay corteen wax rabab kama coran ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku hareen bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba toba- labaatan le biyaha ka soo dhaansatay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoola dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa way dee- waa deegaanka way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneed baa haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabeelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatulla ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa weeye deegaanka baahi fara badan baa ka jirta baahidaasu waa biyolaan biyolaantaasu sanadkii la soo maray wax rooba kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaan marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada ooman yihiin waa haddii ilaahay caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisa aan khayr ka sugaynaa waxaan hay-adaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ay biyo noo shubaan ee uu celo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biilaan fara badanaan hayso eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarta biyo sanadkan roobku way nagu yaryihiin biila-aan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay si deg dega biyo nooga soo gaarsiiyaan si kastaba qaylo dhaanta dadka deegaanka dhoobeha ayaa imaanaysa xilli meelo badan oo ka mid ah gobolka hiiraan ay ka jirto biyoyari baahsan